gobolka minnesota waxaa xalay xilalkii ay ku guulaysteen loo dhaariyey murashaxiinta sanadkii tegay doorashada kusoo baxay mas-uuliyiinta la dhaariyey oo ay soomaaliduna ku jirtay ayaa waxaa ka mid ahaa cabdiqaadir xasan oo loo yaqaano a k xasan cabdiqaadir a k waxaa loo doortay xubin ka tirsan guddoonka goobaha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha dadweynaha ee magaalada minneapolis dhaarta cabdiqaadir oo ay goobjoog ka ahaayeen duqa magaalada minneapolis guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota iyo xubno ka tirsan jaaliyadda soomaalida ayaa waxaa lagu dhaariyey kitaabka qur-aanka kariimka munaasabadda ayaa waxaa ka qayb gelay wariyaha v o eda minnesota maxamuud masacade waxaana uu waraysi la yeeshay cabdiqaadir a k ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxay uga dhigan tahay guushiisan uu gaadhay iyo xilka loo doortay
masacad waa mahadsan tahay dareenkayga waa inuu dareen lasoo goobi karo maaha aad iyo aad u faraxsanahay waa guul usoo hoyatay communitiga degan gobolkan iyo siriga magaalada degana minneapolis nin nin maadaama aan noqday ninka ugu dacda yeeraa maanta lagu doortay minneapolis electionka twenty seventeen oo haddana xilka la wareegay oo haddana loo doortay vice president guddoomiye ku-xigeenka parkborka maanta lagu dhaariyey isla markaas haddana waxaa lagu doortay in aad noqoto madaxweyne ku-xigeenka ee guddiga maamulaya ee magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda garoomada waxyaabaha jardiinooyinka loo yaqaano sidee ku timid in durbaba xilkii ugu sarreeyay kii ku-xiga aad doorasho ku heshood weliba cod ballaaran ku hesho waa arrin aan kasoo shaqeeyey waayo arrin dadaal badan iyo waqti badan aa gelinay aniga bas ma communitigeena iyo ii sheegeen maadaama ay arkeen inaa ahay nin u qalmo shaqadan oona kasoo shaqaynayay ayaa suuro gelisay in lii doorto guddoomiye ku-xigeenka meeshan dabcan ereyga sidau ahaa waa madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye maahin soma madaxweyne ku-xigeenka waa tahay marka cabdiqaadir waxaad ku dhaaratay kitaabka qur-aanka kariimka ah bal iga waran sida ay ku timid iyo waxaa keenay in aad kitaabka ku dhaarato kitaabka qur-aanka maxaa lagu dhaariyaa nin kasta oo muslim ah oo gobolkan laga soo doorto haddana waxaa ugu dambeeyey inta aniga saxiixin waxaa ku xorta ilhaan cumar ayaa ugu dambeysay ruux saxiixo anigana waxaa noqday ruuxi oo ugu dambeeyey oo saxiixo markaad maqasho idaacadaha ama dadka ka hadlaya oo leh dadka qaxootiga wadanka loogama baahna muslimiinta dooni mayno isla markaa dhinaca kalena adigii dad fara badan oo lamida lasoo dooranayo maxay ka leedahay arrintaas wadankan aan degannahay waxaa jira ii sheeg sharci uu dastuur oo dadka dhan qabanayo madaxweynaha iyo dadka wadanka jawaayiga isku mid ay yihiin waxay u kala duwan yihiin malaha waxayna waxayna tusaysaa inay ruuxa ruuxa wadankan degan wuxuu rab u noqoni karo meeshuu rab uu gaari karo haddii uu u shaqaysto yani waxaa leedahay dalkan lama kala xigo dalka lama ka xigo kulligeen waxaa nahay dad wadankan maanta lagu dhaariyo waxaa tahay dad wadankan ka mid ah dhallinyarada kula filka ah marar badan dhinaca siyaasadana kuma jiraan qaarkood dhinaca waddo wanaagsan bahan waxbay baranayaan laakiin qaar badan oo soomaaliya waxaa jira qaarkood iskuulaadka ay ka hareen qaar ay ku jiraan waxyaabahan loo yaqaano qowlistaan burcadda ama gangiska la yidhaahdo oo ayagu qaarkood xataa ay isdilaan qaar xabsiyay ku jiraan kuwo kale dhibaatooyin bay galeen oo dalkiibaa dib mataqaanaa loogu celinaya adigu ka dhalinyare ahaan maxaad marka aad aragto dhalinyarada noocaasa ah aad ku ohan lahayd inay noloshooda ka bedelaan dhalinyarada waxaa dhiila ay sheeginay maxaa waaye ay noqdaan ay ka qayb galaan communitiga dhibaatooyinka ay arkayaan inay noqdaan dad leader ay weydiiyaan su-aalooyin wax kasta waa la bartaa nin ku dhafso ma jiro anigana waxaa meeshan u joognaa inaan dhalinyarada waayno dhalinyarada inaan isheeg waxay u baahan yihiin aan ka caawin inta ka caawini karno laakiin shaqsi kasta asay isku xiran tahay meeshuu rabo inuu gaaro waxyaabaha aada isleedahay marka ee dhallinyarada qaarkood way u keeneen dhibaatooyinka adigoo kalena kaa badbaadiyey oo aad taaban karto si wax looga barto maxaa ka mid a waxaa ka mid ah faamiliga inaad isheeg faamiliga ay sabood garayaan dhalinyarada ay la socdaan meeshay marayaan iyo waxay u baahan yihiin waxaa aniga caawi waxaa waaye maxaa ka imaada faamili fiican hooyo iyo aabo leh iyo wiil iga weyn dhalinyarada ino isheeg oo aan mar kasto marka edabdala sameeyo inuu soo wacay maamada ii sheegeen ani adiga kusoo wacayaan kule mar dambe meeshan aan ku arka ma rabo marka waxyaala badan aan ka bedela familiga waa big part inay soomaalida iscaabiyaan carruurtoodan ay ogaadaan meesha ay marayaan iyo waxay u baahan yihin meeshay joogaan ee mar kasta la socdaan ugu dambayntii adiga shaksiyan hadda waa lagu doortay bakbor baad joogtaa maxaad halkan uga socotaa goolkaaga mustaqbalka guusha aad doonayso inaad gaarto
walahi su-aasha su-aal fiican waayo ani hadda afar sano shaqa badan ay taala inaan qabto laakiin waa jecla siyaasadda inuu nin dhallinyaraha hami leh waxaan rabaa inaan mar inuu maalmaha ka mid eh inaan maakan isheega u s sanadka afariisto hadduu ilaah ii suurtageliyo yani waa xilka ugu sarreeya oo la qaban karo oo sharcigu ku ogolaanaya adiga lakiin madaxweyne ma noqon karto waayo maadaama afrika ad ku dhalatay aad iyo aad
waxyaabaha hal iyo labada ah ee soomaalida gobolka waan ogahay dad badan baa ku doorto soomaalidu ay dabcan qayb ka tahay ee shaksiyan qof soomaaliya hataa baahida soomaalida waxyaabaha isleeda dadka soomaaliyeed hal iyo labo waad u qaban kartaa intaad xafiiskan joogto maxaa kamid a shaqooyin badan waaye laakiin sanadka ugu horeeya waxaa rabaa inaan ka bedelo ii sheeg meesha caruurta meelaha ay ku ciyaaraan winterka mise inay samarkabo lacag inay ku galaan waaye id inay haystaan id the first time waa free maalin marka u horeyso marka labaad waa inay bixiyaan dollar hadduu id ka dhumo marka caruurta waa ogtahay waa iska iska tutuurayaan inuu jaakada gelinaya meel kale usu tegayaan mar kasta imaadan dollar inay bixiyaan waaye shaqada ugu horeysa rabna meesha marka ku fariista inaan lacagtaas aan joojiyo oo caruurta system kaleeta u keeno oo oo school systemka isticmaalaan meelaha dugsiga waxbarashada
kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir a k oo loo doortay xilka guddoonka goobaha laguna sii garoomada ciyaaraha ee gobolka magaalada magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxa uu u waramayay wariyahayga maxamuud masacade